halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada raadiyo ergo codka arrimaha bini'aadamnimada waa sabti taariikhduna ay tahay toddobiyo labaatanka abriil labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdiqaadir socdaal ah qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada maanta waxaa ka mid a waddooyinka magaalada jowhar oo roobab ka da-ay magaaladaasi ay saameeyeen iyo maamulka gobolka oo bilaabay sidii ay dib ugu dhis ugu samayn lahaayeen meelaha uu jidadkaasi ay ka go-een wiil dhallinyaro ah oo qoray buugga ugu magac daray toban siyaabood ee abaaraha keena waa maxay tobankaasi waraysi ayaan idinkaga haynaa waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna maanta barnaamijka xoolaha barnaamijka tacab iyo barnaamijka tiknolojiyadda marka horese kusoo dhowaada warka uu inoo soo jeediyo cabdifataax maxamed mukhtaar
wakiilka gaarka ee qaramada midoobey u fadhiya dalka liibiya gasaan salaam ayaa sheegay in qaramada midoobey ay wado dadaal ay dhinacyada isaga soo horjeeda dalkaasi kaga dalbanayso joojinta dagaalka ka hor bisha ramadaan ee inagu soo foodle waxa uu gasaan sheegay in boqoshada uu hadda talyaaniga ku joogo kadib uu u safri doono baariis halkaasi oo uu kala kulmi doono mas-uuliyiinta dalka faransiiska isagoo kala hadlaya dowrka ay bulshada caalamka ka qaadan karto xal u helidda dagaalada liibiya qaramada midoobey ayaa wado dadaalla ay ku fududaynayso in dadka rayidka ee ku sugan deegaanka colaadda ka jirto ay u rarto deegaano kale oo xasiloon sidoo kalena waxa ay si dhow u caawinaysaa dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga ku ah liibiya sida uu sheegay wakiilka qaramada midoobey ee dalkaas waxaa hoos u dhacay saameynta maleyriyada ee waddamada bariga dhexe lix boqolkiiba in ka badan sannadihii u dhexeeyey labada kun ilaa labada kun iyo shan iyo tobankii taas oo qayb ka ah dabargoynta maleeriyada adduunka war-saxaafadeed lagu soo beegay maalinta maleeriyada adduunka oo ku beegnayd khamiistii lasoo dhaafayey waxa uu madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee gobolkaas axmed mandaari sheegay in xal loo helay saameynta maleeriyada ay ku leedahay waddamada qaar sida imaaraadka morocco halka waddamada masar iyo cumaan ay u diyaargaroobayaan waxaa loogu magac daray dabargoynta maleeriyada sidoo kale sacuudiga iyo iraan ayaa heer fiican ka gaaray ka hortagga xanuunkaasi
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena cabdifataax maxamed mukhtaar oo inala socodsiinayey warka arrimaha bini'aadamnimada ee redio ergo
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada
aan ku bilaabana idaacadda iyada ee waddooyinka magaalada jowhar oo roobab ka da-ay magaaladaasi ay saameeyeen ayaa waxa uu maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowharba ay bilaabeen sidii ay dib ugu dhis ugu samayn lahaayeen meelaha ay jidadkaasi ka go-een maamulka ayaa hawshan fulinaya isagoo gacan ka helaya qaar ka mida ganacsatada deegaankaas waxaa arrimahaasi aan ka waraystay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan waxa aana marka hore weydiiyey
mudane guddoomiye marka hore waxaa warbixin naga siisaa bal howlaha maanta aa ka fuliseen magaalada jowhar ee dib u habeynta waddooyinka aad iyaa umahadsantiin radio ergo waa howlaha aan maanta qabeyn waxay ahaayeen maadaama xilligii roob xilligii roobka la gelaayay waddooyinkiina ay burbureen qaarkood biyuhu ay fariisanayaan in waddooyinkaas xoogaa dayactir aan ku samayno wax alla wixii aan maaragta awoodi karno on heli karno inaan maaragta dayactir ku sameyno si dadka ay biyaha aysan ugu fadhiisan ama gaadiidka iyo dadka meesha mara aysan dhibaato ugu naqan marka waxaan ka bilownay magaalada marka jowhar aan ka bilownay waxaan rajeeyaynaa marka inaan maarata qaybaha ay ka burbursanto wadada aan maarata ka hagaajino ma wax oo ah aad ka fulinayseen hal wada keliya mise waa barnaamij aad ka fulinaysaan wadooyinka dhan ee magaalada jowhar in alla intii aniga aan kari karno waxaan hadda ugu dar meeshii ugu dareedaan hadda ka bilownay in alle intaan qaban karnana waa qabanayna haddii ilaah yidhaahdo wadooyinka meesha ay ka burbursan yihiin magaalada dhexdeeda oo aan maaragtay si shicibka iyo baabuurta ay maritaankooda aysan ugu dhibtoon oo ay maaragtay si biyo u fadhiistaan aysan unaqan meel maaragtay la mari waayo oo ku dhibtooda bulshada meesha joogta aysan ku dhibto wadooyinka dayactirkaa ku sameynaysaan yani waa ma wadooyin laamiye caadi ahaa mise wadooyin laamiyay ahaayeen markii hore marka laamigu wuu burburay burburkii maaragtay adiga dhowrkii sanoo burburkii jiraa saameeyey marka bohole ayaa meeshii ka samaysmay boholahaas ayay biyihii gelayaan markaasay gaadiidkii iyo dadkii maaragtay meeshii ku ganacsaayaba ay dhibaato ku tahay marka sidaas ayay wadadu maaragtay burburkaas u guyimid sanad walba meelahaas burburka ma ku imaan jira mar kasta oo roob uu da-o mise waa markii ugu horreysay oo ee waddadaas burburta oo ku imaan jiray waana maaragtay la hagaajin jiray maaragtay in halkaas maaragtay waxbaa laga qaban jiray marka haddana sidii oo kaleento waa meelihii ugu daraay oo xilliga maaragtay dilaalkii iyo godadkii meesha ka samaysmay iyo biyo fadhiisasadaas iyo fadhiisimadaas ayaan maaragtay laga hagaajihayo si waddada ay waddo fiican oo loo mari karo biyaha aysan fadhiisin una maamulka keliya miyaa sanad walba dib u dayactirkaas wadooyin ku sameeya mise waxaa jiro jihooyin kale oo idinka caawiya may wax jihooyin kale oo wax naga caawiya hadda maarag maamulka intuu awoodi karaa ka ka qabto wixii markaa sababtiisa aho bulshada maaragtay dhibaatada meesha ka jirta waxuu qaban karo wuxuu markaashtaa dadka maaragtay ganacsatada oo maaragtay degan gobolka degan u kaashiya hadda hawshan aa maanta isu xilqaanteen inaad qabataan ka maamul ahaan yaa gacan ka geystay yaa idinka caawinaya cidna nagama caawin maamulka gobolka waayo waxaan kaligii asigaa maaragtay hawshaas qabtay cid kaloo naga caawiso gacanaga kulisama marka ma qorsho keliya oo ku kooban magaalada jowhara mise waa waxaa qorsheynaysaan guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe inaad ka wada fulisaan
hadda meesha dhibka ka jiro hadda waa magaalada dhexdeeda haddana magaalooyinka kaleento sida hadda ku yaallo weeshi kaloo dhibka jirana hadduu ilaah yidhahdo inaan ka qabanaan rajeehaynaa laakiin hadda meesha dhibka ka jiro hadda maaragtay bulshada meesha ay ku dhibtooyso aada iyo aad aan maaragtay u aragnay waa meeshaan oo hadda maaragtay hawsha inaan ka qaban aan maaragtay aan go-aansanay meelaha kaleentana wixii dhiboo ka jiro sidaas oo kale waxbaan ka qabayn hadduu ilaah waxaa jira wadooyin isku xira magaalada jowhar iyo magaalooyinka kale ee ku xeeran kuwaasna waxaa laga yaabaa inay ku saamoobaan roobabka sida wadooyinka gudaha magaalada jowhar ay u saamowdo kale marka qorshayaal kale oo idinkaaga degsan ma jiraa waddadaas waa qorshaheeda dawladda dhexe ayaa maaragtay inay la dhisayo ballan qaaday annagana waxaan ka sugaynay dawladda dhexe xilliga dhismaheeda maaragtay la bilaabayo way jiraan meelo badan oo inay ku naafoowaan biyaha haddii roobka uu da dib ka yimaado gaadiidka mari waayo inay ka yimaadeen way jirtaa laakiin qorshaheeda waxaan maaragtay waddooyinkanba maaragtay sidaad idinkuba ka warqabtiin inay dawladda dhexe maaragtay mashruucaas la siiyey dawlado kalenta ama shirkado la siiyey in waddadaas wax looga qabto in waddadaas waa dhismaheedana wax laga qabahayo ayaanu annaga nafteena ku fadhinay waana sugaynaa dawladda dhexe kulley waktiga uu kasoo dhammaado barnaamijkaas maaragtay dhismaha waddada wadooyinka marka ay roobabka galaan roobabka ay da-aan oo kale ee wadooyinka badanaa way ku saamoobaan magaalada jowhar keliya ma ahan ee gobolka shabeellaha dhexe oo dhan ayaa laga yaabaa inuu ku saamoobo marka dadka badanaa dhibaatada ay u geysanaysa waddadaas go-eysana waxaa ka mid a ama ugu badanba dadka shacabka ah ganacsatada iyo dadka kale ee isaga kala goosha magaalooyinka marka dadka shacabka maxaa ula kaashan weydeen howlahaas
hadda ka horba way go-een oo waddada waxay ka go-day maarata meesha udhexeeya gartaale qalimow waxaa hawshaas fuliyey marka maamulka iyo ganacsatada gobolka ayaa fuliyeen wixii dhib oo markaas xaaladii taagneed aada ugu sii cakiraayo hadday yimaadiin waa ku qasbanaa shicib iyo maamul inta aan nahayba inaan anaga wax qabano waxaan qaban karnana aan ka qabano markaasna siday maaragtay shicibka ay adeegooda usoo gaaro laakiin waddada guud ahaanay burbursan tahay hawsheeduna waa hawl aada u weyn oo hawl aada u baaxad weyn waay hawl aada u baaxad weyna gobolka iyo maaragtay iyo shicibka joogo way ka tan weyn tahay dhibaatada waddada haysata marka waxaan rajeeyaynaa wixii markaas maaragtay xaalad un xaalad adiga laga furso waaye oo markaas maaragtay ummadda maaragtay safarkeeda iyo iyo gudubkooda dhibaato ku ah taasi hadday dhacdo inaan maaragtay haddii ilaah yidhaahdo isu kaashano maamulka iyo shicibka oon wax ka qabano sida horeba u dhacday marar badan oon maaragtay wax uga qabano sidaasaan rajeynaa haddii ilaah yidhaahdo ma jirtaa ujeedo ay ka midaysan yihiin dadka deegaanka iyo maamulka oo ah inay iska kaashadaan howlahaas horeysan uga wada hadasheen
aada iyo aaday uga midaysan yihiin horena waa uga hadalnay oo horaanba howl uga qabanayba in badanaan howlo badan qabana maaragtay aan mar iyo laba aan ahayn in badanaa howlo lagu qabto dadka gaadiidka sida ganacsatada iyo dhammaan maaragtay maamulka oo iskaashaaya ee maarata howlahaas la fuliyey marka wax laga midaysan yahay waayo laakiin waxaa jirto maaragtay tabar iyo iyo iyo dhibaato ka weyn maamulka iyo maaragtay shicibka wax ka weynaa meesha yaal moogi maahane waa ka midaysana in maaragtay wax laga qabto waddaduna ay maaragtay dhibaatooyinka ka muuqdo maaragtay wax laga qabto waa aada uga midaysan maxaa idin xiga hadeertaan qorshahan aad dib u habeen ku sameynaysaan waddooyinka magaalada jowhar markii laga tago maxaa idin xiga oo idinkaaga qorshaysan waxaa naga qorshaysan meel kastao markaas maaragtay u baahan in maaragtay dib u habeen lagu sameeyo anaga awoodeeda aan leenahay inaan wax ka qabanaan oo qorshaysan magaalada ha naqato ama magaalooyinka kale inta ha naqato kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo inooga warramayey howlaha dib u dhiska ee ay ka wadaan waddooyinka magaalada jowhar
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiidh toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiidh maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
weli erga ayaadna lagala socotaan idinka oo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah efemyada dadka heli gara adeega internetka waxay naga dhegaysan karaan radio ergo o r g iyo baraha bulshada haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tiknolojiyadda oo toddobaad walba maalinka sabtida aad ka dhegaysataan idaacadda ergo waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya waryaha radio ergo cabdixamiid cabdicasiis
kulanti wanaagsan dhegaystay kusoo dhawow barnaamijka teknolojiyadda raadiyo ergo oo aan kula socodsiinayo anigoo ah cabdixamiid abdicasiis qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda duulimaadyada federaalka ee mareykanka ayaa ansixisay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay dadku waxa guryahooda ugu geeyaan taas waxay macnaheedu tahay in ay bilaabi doonto in ay badeecadaheeda internetka laga iibsado ay si fudud ugu gaarsiiyaan macaamiishooda iyagoo adeegsanaya diyaaradaha lahago shirkadda weyn oo ay leedahay google ayaa sheegtay in diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ay cunno iyo dabwooyin ka qaadi doonaan dukaamada deegaanka si loo helo shahaada ansixinta waxay shirkadani xaqiijisay in ay khatartooda ay hooseyso marka loo barbardhigo gawaarida caadiga ah hay-adda duulimaadyada madaniga ah ee australia ayaa hore u bixisay ogolaanshaha wing si loo bilaabo adeegyadan oo kale horaantii bishii abriil laakiin dadka qaar ayaa ka cabanaya qeylada diyaaradahani xubinteena labaad waxaan ku eegi doonaa sidee aad dareemi lahayd mar walbo haddii aa lagula socdo ama lagu daawado goobta shaqada gabar soddon afar jir ah oo ka shaqayn jirtay bangi ayaa ka tagtay shaqadeeda markii ay ogaatay in uu dabagal uu ku socdo si loo kormeero dadka ay maalin walba qaabishay iyo inta ay ka gaday adeegyada bangiga waxay sheegtay in shaqadani ay ku abuurtay shaki badan gabarhan keliya ma saameyn kormeerka ka socdo goobaha shaqada waxaa sii kordheeya la xisaabtanka shaqaalaha iyagoo mararka qaar si joogto ah loo daawado iyada oo shirkaduhu ay eegayaan si ay u kordhiyaan wax soo saarka shaqaalaha in ka badan kalabar shirkadaha waaweyn ayaa hore looga isticmaalay kormeerka noocan oo kale brian crop gudoomiye ku-xigeenka shirkadda cilmi baarista ee ganter ayaa sheegay in ka badan kalabar shirkadaha waaweyn ayaa laga isticmaalay kormeerka noocan oo kale shirkadahan ayaa si joogto u kormeeray imeilada isticmaalka kombyuutarka iyo dhaqdhaqaaqa guud ee shaqaalaha xafiiska joogaan qaar ka mid ah shirkadahan ayaa sidoo kale cabiro garaaca wadnaha iyo hurdada shaqaalaha si loo arko saameynta waxqabadkooda sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka boqolkiiba soddon shirkadaha ayaa kormeer noocan sameeya laakiin waxaa la filayaa in ay tiradan sii kororto oo ay boqolkiiba soddon gaarto sanadkan gudihiisa humanize waa aalad cusub oo kormeerta shaqada iyo shaqaalaha madaxa shirkadani ayaa sheegay in ay awood u leeyihiin in ay qiimeeyaan sida ay shaqaalahooda shaqada u gutaan iyo weliba xiriirkooda wuxuuna sheegay in uu aaminsan yahay in ay tahay horumar iyo tilaabo u fiican shaqada iyo weliba shirkadda ay u shaqeeyaan shirkadda humanize ayaa soo ururisa xoogo kala duwan oo ka taagan shaqada sida imeilada fariimaha gaarka ah iyo weliba xiriirka dadka shaqaalaha ah
haddii aad joogto jowhar iyo deegaanada ku dhow dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa muwjadda efemta ee raadiyo jowhar maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal weli waxaan gudaha uga sii jirnaa idaacadda iyada maanta abaaraha ayaa ah kuwa dhib ku haya soomaaliya waxaana si gooniya ugu dhibtooda dadka xoolodhaqatada iyo beeraleyda haddaba maxamed maalin waa qoraa waxa uuna wax ka qoray toban siyaabood oo abaaraha keena wariyaha raadiyo ergo ee magaalada muqdisho cali aadan muumin ayaa ka waraystay nuxurka buugga uu qoray caalim
tobanka sababood ee keena abaaraha ayaad buug ka qortay bal buuggaas haddaad macluumaad guud dadka ka siiso adoo soo koobay
buuggan tobanka sababood ee abaaraha keena wuxuu waxaa la qorayay muddo ku dhan laba sano dhiganahan wuxuu ka hadlayaa abaarihii ka dhacay soomaaliya iyo guud ahaan geeska africa saameyntii u geysteen arrimaha deegaanka bulshada dhaqaalaha iyo xoolaha maadaama inta badan soomaalidu ay ku tiirsan yihiin xoolaha iyo beeraha ay ku tiirsan yihiin dhibaatadii u geysteen ayaa si dhiibliya loogu falaqeynayaa waana ka bogo doonaa insha allah waayahay haddii marka aad si qoto dheer gudaha ugu sii gasho buuggan xogta ku jirta xaggee laga keenay ama adigu aad ka keentay
buuggan taariikhdii hore ee soomaalida ee ku saabsaneyd abaarta ama waxa loo yaqaano abaarta waxa sababa biyo yari soomaalida xilligii hore abaar waxay u aqooneed ereyga abaar wuxuu ahay xaalufin xaalufin waxay abaar ayaa loo garan jiray marka biyo yarida ama waxa loo yaqaano water scarcity waxyaabii laga qoray arrimaha bii'ada waxyaabii laga qoray ama international ahaato ama loo kale ahaato dadkii aqoonta u leh waxyaabay ka dhaheen iyo wixii aniga aan ka dhahay markaa cilmiga tabarteyda intii eed aqoonta leed ayaa buugga ku duugan weliba waxaa xusid mudan sheekooyinkii hore ee ku saabsanayd biyayarida iyo abaaraha ayaa buuggan si qoto dheer loogu falaqeynaya iyadoo laga soo xiganayo laga wareysanayo questionaris loo qaybinayo dad yacni rugcadda ayaar oo in badan soo joogay maskaxdaadu sidee ugu fikirtay in wax kaa horreeyay ay ka hadasho
aadaa u mahadsan tahay markii ugu horreysay aniga aan ka hadla ma ahan in badanaa wax laga qoray articles maqaalo iyo ribortiskoo koobana aa laga qoray darowtiska soomaaliya ama abaaraha geeska africa in badan waxay ahayd caqabadii ugu badnaa ayay ahayd markii soo wajahay markaan qorayay buuggan in macnaa referency badan ama wax badan aan laga dhihin laakiin waxyaabay caawiy waxaa ka mid ahayd maadaama abaaru ay ka dhacayeen geeskan africa gaar ahaan etoobiya iyo iyo kenya waxaan in badan akhrinay akhriyey oo dul maray bugaagtii laga qoray kenya darutiskii abaaray ka dhacay sudan abaaray ka dhacay etoobiya abaaray ka dhacay isla soomaaliya abaaray ka dhacay weliba in badan waxaan in badan waxaan referency fiican ka helay jarcol production oo dhacay ka dhacay muqdisho marka xoguhu inba haba yaraadaan ama ha badnaadaan laakiin meelo kala duwan ayaan ka soo aruuriyey aniga ka suko xikmadda iyo iyo fikirkayga haddana referency book wuxuu qorayaa standard la yaqaan oo referency leh
tobankan sababood ee abaaraha keena keliya ma soomaaliya u gaar yihiin soomaalidu waxay tiraahdaa surmiga iyo abaaraha inagaa sameynay xagga sare kama imaan abaaruhu waa wax lagula qabo ay dunida ka wada dhaca waxay noqdaan wax dadku sababaan iyo wax isdadku sababin wax dabiici iyo waxaan dabiici ahayn si guud buga waa looga faa'iidaysan karaa ka ahaan musiibahaanka musiibahan waa looga faa'iidaysan karaa laakiin focuska meeshuu saara ama uu xoogga saarayo buga waa dhaqanka soomaalida iyo maadaama soomaaliya kamid noqotay abaaruhu ay ka mid noqdeen xaaladii dhaqan dhaqaale dhaqan dhaqaale ayay isku bedeleen yacni lalama yaabayo maanta haddii abaar dhacaan haddii fatahada dhacaan musiibo waliba yacni ku saabsan qaab najuraali u dhacaysa haddii dhacdo la yaab malahan marka bug wuxuu xooga saarayaa soomaaliya inkastoo guud marka koowaad ama introductionka waxyaabaha loo yaqaan hordhaca yacni si guud geeska africa looga hadlayo ama abaari waxay tahay dadka la barayo
buugaagan qofkii akrista ma kala ogaanayaa sababta abaaruhu ay u yimaadaan
aada weyn aada weyn buuggan saa hore kugu sheegay walaal buuggu qaab standard ayuu qoran yahay wuxuu leeyahay maadaama sababtii aan sheegnay waxaa la raacinayaa xalki abaaraha way dhacaan sabab waliba oo keentayba xalkoodiiyaana la daba dhigayaa marka akhrista waliba oo dhiganahan qaata iskuna daya inuu akhriyo runaantii wuxuu ka faa'iidayaa faa'iido aada weyn waxaan ku mataalay buggan oo tusaale aan usoo qaatay qof bukaan ah oo loo sheegay magaalada inuu joogo qofkii daaweyn lahaa kadibna u tegay daawadii uu soo siiyana si toos u dabaqay thy buggan marka adiga adiga tusaalen haddaad maanta qaadato yacni aad buu ku anfacaya adoo dawo raadiya camal waay waayo abaartu waxaa la yidhaahdaa kontonkii sanaba toban toddoba ka mida soomaaliya waa xilli abaare taasoo kadhigtaasoo ka dhigan saddex sano isku xigta in soomaalidu aysan abaarta moogaanin marka qof waliba u qaataa hadduu dabaqo wax badan faa'iido badan uu ka helayaa weliba sheekooyin aad aad u macaan badan ayaa buugga ku xusan oo buuggu focuska saari maayo arrimaha sayniska kaliya laakiin historiga soomaalida ee dhanka abaaraha iyo gaajada iyo macluusha iyo biyayarida waxyaabihii dhici jiray ceelashii biyaha taariikhdii gabayadii laga qaaday xikmadihii laga dhahay aada weyn uu macnaha xoog u saaraya
yaad ugu tala gashay buuggan inay ka faa'iidaystaan ama uu ka faa'iidaysto
buuggan waxaan ugu tala galay ugu horeyn qof waliba oo wax akhriya waxna qora marka koowaad maadaama buuggu haddana uu laba laba cutuba waaweyn ka kooban yahay cutub arrimaha sayniska ka hadlaya iyo cutub arrimaha bulshada ka hadlaya wuxuu anfacayaa buuggu qof waliba ayuu anfacayaa gaar ahaan waxaan xooga xoogga sii saari lahaa dadka barta arrimaha deegaanka ama arrimaha biyada iyo dadka barta beeraha iyo waxyaabaha la xiriira sidoo kale siyaasadda iyo dhaqaalaha dadka bartana wuu anfacayaa maadaama ay waxyaaba noloshu waa cycle midba midbuu ku tiirsan yahay kii beerta beerta falanayay waxaa dhaqa wuxuu wuxuu wuxuu usoo suuq geynayaa suuqa kii suuqa ayuu usoo geynayaa noloshu marka waa cycle buuggan wuxuu anfacayaa qof waliba ayuu anfacayaa mahadsanid
buugga waxyaabaha ku jira waxaa ka mid a inaad tiri cimiladii hore iyo midda maanta bal iyana sida ay saameyn abaarta ugu leedahay dadka ku dhegeysanaya faahfaahin kale ka sii aada umahadsan tahay walaal horta qof waliba oo arrimaha sayniska bartaa wuxuu dareemayaa in cimiladii horey ee dunida jirtay sida ay ahan jirtay maanta ahaynin maanta wax walibaa soo siyaaday hadda tusaale ahaan waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid a warbixin lasoo saaray soomaaliya waxay ahayd wadanka ugu hawada wasakda badan calimate changinkii dunida dhan wuu isbedelay sidii hore u ahaan jira ma ahan roobabkii siday u dii jireen uma da-aan abaaruhu si ahaan jirin ma ahan wax waliba wax waliba u isbedeleen marka waxyaabaha la cuskanaya waxay tahay cimiladii hore waxay ahaan jirtay cimilo degan oo aada u degan hadda waxaa soo siyaaday warshado hawadii wasakhaynaya land usekiyaa batay land degradationkiyaa batay hitin ama global warmingki waxa loo yaqaano ama diranaantii cimilada ayaa ayaa ayaa maanta waxay tahay mid aada u badan fatahaado iyo abaaro badan ayaa jira marka waxaa lais barbar dhigayaa noloshii hore cimilada ee lagu noolaan jiray oo ka soomaali ahaan iyo ka adduun ahaan lagu noolaan jiray bulshada dunida ku noolaan jirtay iyo midda maanta lagu nool yahay adigaba waa dareemi kartaa xadaaradda maanta jirta cimilada iyo cimilada falgalka ka dhexeeya dhaqaalaha ugu badan maanta wuxuu ku baxaa kalimad jaanjiga waayahay abaar marka la yidhaahdo cidda ugu badan ee saamayntu ay ku leedahay waa dadka miyiga jooga ama baadiyaha saa daraaddeed buugganna wuu qoran yahay waa wax dhiganoo dhigaal si kale haddii loo yidhaahdo marka dadka oo baadiyaha joogo inta badan lagu sheego inaysan afka soomaaliga ama farta soomaaliga akhrin karin siduu buuggaagu micno ugu samaynaya
dadkaasi waa xowahayeen waa dad u baahan bildin oo life ah noloshii in laga soo dhiso dad u baahan waayo marka buuggaani wuxuu anfacayaa horta dadka talada haya dadka talada haya waxaa la rabaa miyiga inay geeyaan intay akhriyaan buugga ama ay deegaanka environmental crisiska wax ka qabtaan inay ay geeyaan xowaha miyiga ay wax u qabtaan miyiga dadka markii lasoo dhiso ayuu anfac leeyahay buugga haddii marka ugu dambeysa aad inoo soo koobto tobanka sababood ee abaarta keena buuggaagu wuu ka hadlay xalka ugu dambeeya adoo soo koobaya ee gunaanadka buuggan ku jira ama adigu aad ku darayso ama buugga ku qoran xalka
walaal xalka horta dhowr iyo toban qodob ayuu ka koobaya buugga gunaanadkiisa ayuuna ku qoraya xalka ugu dambeeya waxaan leeyahay in waxau ahaayeen bulshadu horta alla u soo laabato oo waxau alla loo dambidhaaallo dembi dhaaf la weydiisto qodobka labaad in dadka shaqada ku leh environmental crisiska dadka wasaaradaha bey-ada tamarta iyo biyaha muxuu ahaayeen iyo wasaaradaha deegaanka ku shaqada leto guud ahaan iyo midda qorsheynto kaleba in yacni si loogu talagalay ay biyaada uga shaqeeyaan taasi waa xalka ugu habboon ee maanta yacni waxawaayeen aan abaari karno waayo madax meel ka sara meel ka saraysa oo la saraxa ma jirto hoggaanka ayaan rabnaa annagana wax tusino oo dhahno bugaagta sababta aan u qorayno qalinkana u qaadanayno waa in yacni xowaa aan wax bayaanino
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
markuu taal wadnahaba kablaan dhuxulo dib lagu bislayste igu baah jacaylkii boogti igu xumaato taal wadnahab kabnidhaan dhuxulo bislayste kolaytoo dhacay anigo banaalaweyne kolaytoo dhacay anigo banaanidweyne waxaan bay dhigay baayga maray ma badbaa ma we ma birba ma dhagaxba ma geedba ma bamba ma hawba waxaan bay taan dhigay cadayga ma badba ma webiba ma dhagaxba ma burba ma ma bamba hawba baraad waakan ilaa baxsadaaye aanon soogin waakan ilaa baxsadaaye bagaahadowgayga gubay ubaaxayaa barniyey barniyey barniyey barniyey bagaahadowgay dabkaanigu baaxayaa baabaqtin karayayey barniyey barniyey barniyey
halka aad welina lagala socotaan waa raadiyo ergo dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeeni xoolaha waxaan maanta ku egeynaa nin xoolo raacata ah oo ku sugan waqooyiga degmada cabudwaq ee gobolka galgaduud waa miiga tuulada laba geele lixdan neef oo adhiya ayuu haystaa hadda qaar ka mida xanuuna ayuu ka sheegayaa deegaanku weli ma roobsan maxamed xasan ayuu uga warramay duruufta haysata iyo sida uu takhaatiirta xoolaha ula xidhiiro marka uu xanuunka arkay iyo waxa ay u sheegeen
kulanti wacan dhegayste waa barnaamijkeenii dhaqashada xoolaha toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa cabdiwaaxid axmed waa nin soddon iyo siddeed jir ah waa aabbe shan carruura dhalay xoolo raacatana ah kuna nool miyiga tuulada labagalle oo siddeed iyo toban kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud miyiga uu ku nool yahay waa jiilaal weli wax roobihi kama di'in waxaa intaa u dheer xanuunnahaya adhigiisa haddaba khadka telefoonka ayuu iigu warramay anoo wax ka weydiiyey duruufaha wakhtigan haysta xoolihiisa xoolaha ugu caraysaa ilaa lixdimiyaa ma garata adhiya haddan xooluhu way aad u liitaan haye baa si fiican iyo xanuuno iyo waxbaa iskugu darmaday ma garata aad bay u liitaan maxaad ka wadaa yacni way jilicsan yihiin yacni way way jilicsan yihiin abaartii iyo xanuuno iyo waxaas iskugu darmada waktigii roobkii waktigii roobkoo dheeraaday iyo xanuuno maaragtay xooluhu ay la qufacayaano maaragtay marka dambena inta dibiraan ay ay iska baktinayaan marka maxaad umalaynaysaa adigu xanuunka dibirkaas inuu yahay walaal waxaan umalaynayaa waxaan umalaynaya qanjo inuu yahay qanjo qanjo qanjuhu waa maxay waa cudur yani xoolaha ku dhaca maaragtay iisheegaan iisheeg oo xoolaha ku dhaca xagguu kaga dhaca oo neefka inta la dibiro uu qan uu qandha qandha qabanaysa wuu shumayaa markaasuu baktinaya ma iduhu ku dhacayaa mise riyaha riyaha riyaha riyaha waa gartay intee in leeg buu haynaya wal adigu toddobaad gudihiisu neef ku baktinaya ma garatay xataa idaha xataa way xanuunsan yihiin oo wax furku la yidhahdo maaragtay banaanka ka soo baxaya jirka jirka maaragtay kasoo baxaya nabarro ah jirka way ku dhacay ma garatay okay marka waxaad iga warantaa adiga hadda wax adhiyahoo uu kaa dilay ma jira aniga hadda ida igama dil laakiin riyo riyo iga dil ma garatay ilaa lix neef lix neef ilaa goorma
ilaa yacni laba bilod gudahooda okay marka maxaa kula tacaashaa
adigu obas iyo waxaasaan ku dhudhuftaa ma garatay obas baa lagu dhudhuftaa ogsadan ba daawadan ogsada la dhaho ogsada ogsada tatarskirinta ahaa taasaan ku dhudhufanaa markii aan qandha ku aragnaba wax dhakhaatiira ma u sheegteen arrintaasoo wax tala ama idin siiyeen ha walasha waa dhakhaatiirta yani gurcaal baan kala hadlnay doctor talebaan baan telefonkiisa haynay oo aan la hadalnay marka wuxuu yidhi obas taasi maaragtay markii aad qandha ku aragtiin diiga ma garatay oo ku dhufta marka isagaa idinkula teliyey markaad calaamadaha u sheegteen inaad saa yeeshaan calaamadaha markaa usheegnay haasaan kula talin haasaan siiye ha oo weliba wuxuu yihi xoolaha kala sooca markii neefka jiran iyo neefka maaragtay caafimaadka kala soocayir ma garatay midka hawada u socotana yani waxaad marisiin buu yihi neefka caafimaadka qaba masa yani neefka neefka jiran saa ma yeeshay adigu
ha ha ha markaas dambaaba xoolihii kale xoolaha kala socmeenba okay marka hadda intee neef buu ka hayaayo aada dhinac u socday
adigu hadda ilaa baakiisa todoba neef baa hadda yani gaarigu saako dabadiina way ka caafimaaday hadda deegaankaaga wax roobi ma ka de-een may may waxba rooba kama diin waxba kama diin walaale halka biyaha adhigaaga intee bay u tahay hadda hadda waxay u tahay waa afarqad wey maanta waa afar afar maalmood buu tahay intee maalmood ku waraabisaa ilaa shantaa ku waraabinaa shanqad wey shanqadkaasaa lagu waraabiyaa maaragtay xilliga aad u kulul ma garata marka shan ka awal badan laakiin toddobaad iyo waxaa sugan jiray shan ka badan ma qadi karo miya hadda
maqa maqa ma qali karaa ma qali Maxaa- kara shantaaba ku adagba weliba aniga waxa waaye aan dhalin waayo laakiin midka dhalay saddex beri baa lagu waraabiyaa maxaa ugu wacan marka inuusan shan maalmood ka badan qadi karin iyo maalmaha yar waa awoodii baa ka dhamaatay xanuun iyo yacni abaartii Ah, okay oo sabarkiisa een, aan waxba aysan ku jirin Mm, aan waxba ku- ah, waa gartay deegaankaaga goormaa roob ugu dambeysay beerta beerta oo dayrtii waad hesheen roob Mhm.
hadda marka biyaha xaggee ka heshaa hadda yani tirada laba gelin xilliga motor ayaan ka dhaansanaa ma garan intee bay u jirtaa meeshaad degan tahay yani adigu waa waxaa u jidhaa adigu hal saaco kale laga socdaa oka dhaanku intee buu kaaga socdaa
daanku adigu waa islama uu soo- uu soo harsanaya cirku iyo daruur ma leeyahay oo markaad dee saadaashiina iyo wixiina aad fiirisaan maxaad is leedihin maxaa maalmihii filanaysa hore saadaashu waa maalmihii hore saadaashu waa fiicneed oo raad iyo waxbaa codcodnay laakiin hadda xoogaa hawadu waa isbedeshay waa isbedesho dabayl bay keenta ma garan haye laakiin maalmihii hore cur curcurinayo maaragtay daruur xoogle ay saaran tahay laakiin hadda wuu wuu kala qaaday dabaylna wuu keena hadda marka hadday dabayl timaado yacni saadaal roob ma jirtaad leeda
waayo
maxaa marka kuu qorsho ah haddii gugaba la waayo oo kale hadday waa dhacdo qadarantahay ha waa run ilaahay baa horta raxmadda haya laakiin haddii guga la waayo maxaa kuu qorsho ah maxaa qorsha hadii xoolaha magaalada waxay bakteen waxay baalkii isheeg waxay joogaan in magaala laga soo dhaweeyey meel raashin iyo wax laga siin karo in la keeno ma ahana wax kaloo qorshaa ma jiro baadiye yacni isku bixin maysa moogta oo asaga raashinkiisii iyo dadkii raashinkiisii midna wax isbixinay ma marka inaad magaala kasoo ag dhawaatid magaalo waa iska laablaab badan tahay baa muhiim ah kaasi wuxuu ahaa cabdiwaahid axmed oo ah nin xoolo raacato ah oo ku nool waqooyiga degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud haddaba haddaad tahay dadka xoolaha dhaqda fadlan aad doonaysana inaad barnaamijkan ka qayb qaadato wixii xanuuno xoolaha aad ku aragto ama aad rabto inaad nala wadaagto sheeko ku saabsan dhaqashada xoolaha ama noloshaada fadlan nagala soo xiriir lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban adoo codkaaga noo duubaya anigoo maxamed xasan ayaana barnaamijka idiin soo saaray waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegeyste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labayo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta dhegaystayaasha ergo leyle cabdi maxamed ayaa kala sheekaysatay waryahayaga cabdixamiid cabdicasiis oo aalaaba isha ku hayaa codadka ay noo soo duubaan dhegaystayaasha iyaga
kulanti wanaagsan dhegayste kusoo dhawow xubinta hadalhaynta dhegaystaha waxaannu idinkugu soo gudbinaa codadka ay noo soo duubaan dhegaystayaasha inaga soo waca nambarka gaaban ee laba kun labayo toban waxaa istuudiyaha ila jooga cabdixamiid cabdulcasiis oo inooga warrami doona dhegaystayaashii ina soo wacay iyo waxyaabihii ay ka hadlayeen cabdixamiid soo dhawow maxaa ugu waaweynaa ee waxyaabihii ay dhegaystayaashu ka hadlayeen waad mahadsantaa liilo waxyaabaha ugu badan ee dadka ka hadlayaan waxa waaye roob iyo roob la-aan waxaa jiro dhegeysta na soo wacay oo naga soo wacay gobolka saraar uu si kooban usoo koobay xaaladda ka jirto dalalka si guud wuxuu noo sheegay in gobolkiisa qeyb kamid ah uu roobka ka da-ay meelaha kalena uu weli ka da-in waxaan u maleynayaa asagii inuu kamid yahay dadka uu weli roobka helin waxayna dadkaas weli rajeynayaan in ay ujilaal ka dhammaado uu kuraarkii iyo biila-aanta ay ka baxaan waa tahay aan wada dhegaysano codka dhegaystahaasi naga soo wacay saraar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo la yidhaahdo aadan saciid ibraahin waxaan joogaa magaalada gobolka saraar waxaana magaalada dhulka qaar waxaa helay roob yaa dadka qaar soo gaadhay isagoo dadku waa aada u jilecsan qaarna weli foostada biyaha waxay ka maraysaa siddeetan kun oo lahna bay ka maraysaa shilinka somalilanna markaa dhulkaa in dawla dawladda iyo shacabku midka si wii wax ku tari kara dhulkaa biyuu ka go-ayin wax lagu soo kordhiyo oo loo dhaamiyo loo biyo dhaamiyo wax lagu tara loo baahanya dadkana wax lasoo gaarsiiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay dhegeystayaashii kale ee ina soo wacay maxay soo sheegayeen iyaguna
waxaa jira dhegeysta nasoo naga soo waca cabudwaaq wuxuu ka hadlayay kufsiga loo geysto gabdhaha yar oo ay inta badan nimanka u geystaan marka wuxuu ka hadlayay fikraddiisa ku aadan falalkan wuxuu leeyahay aada inuu cambaarenayo uuna ka xun yahay in ay gabdhaha ay marar qaarkood ay wajahaan dhibaatooyinkan waayahay dhegeystahaasna aanu wada dhegeysano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed khayr cali oo jooga gudaha soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe ee wadanka caabudwaaq waxaan ka hadli rabaa dadkan waaweyn oo qubsanahaya jirdilka u geysanaya haddana qatliga geysanaya maxay ahayeyso gabdhaha yaryar runtii waa xanuun baan dhihi karaa gabar afar jira ama toban jira adoo labaatan jira inaad isku qudid waana wax laga xishoodo oo mabaadiida dhaqanka ee wadankan u yaala ay jebinhayo iyo shareecada suuban ee kor ka timid anigu maxamed cali baa la idhahaa waxaan ka aaminsanay xaqiiqiyan rasmi ah inay u xanuunsan yihiin dad gabdhaha yaryari sanaya waxaana looga hortegi karaa dowladda soomaaliyeed oo shaqaynaysa oo nidaam leh oo ii muuqataan jirin farmaajo iyo khayrana xamar bay barkin moodeen oo dabaqyadii dheer dheeraaya xamare shacabka usoo moodeen dowladana dhistay waa ka xunnahay nasiib darrada kusoo badanaysa gudaha soomaaliya gaar ahaan magaalada weyne gaalkacay
waayahay maadaama aynan wad qaadan karin cododka dhegeystayaashu inoo soo duubeen waxaan soo qabanaynaa kuwii ugu soo horreeyey ee soo gaaray radio ergo cabdixamiid maxaa kaloo noo haysaa maanta waxaan kaloo hayaa dhegeyste naga soo asagana cabudwaaq dhegeystahaasi wuxuu waxaa dhacday in uu yani uu seegay ama uu heli waayey barnaamijka amal oo aada ugu taxnaa marka wuxuu leeyahay riwaayadda amal riwaayadda amal marka wuxuu rabaa in loogu celiyo ama in uu idaacadda mar labaad kusoo laabato uu si uu dhegeysto marka qaybtuu ka hadlayaa marka qaybta ugu dambeysa hadeer oo shalay la baahiyey ayuu sheegayaa dhegeystahaas marka wuxuu soo codsaday in idaacadda ay lagu soo celiyo si uu dhegeysto riwaayad amal marka waxaan rabaa inaan u sheego in amal riwaayadda amal ay baxdo laba mar todobaadkii in ay jimcada ay baxdo ayadoo cusub isniintana baxdo ayadoo ku celis ah marka meeshaasuu kaga faa'iideysan karaa haddii ay dhaafto dhagaystayaasha dhan oo dhaaftana meeshaasay ka wada heli karaan sida uu cabdixamiid sheegaybaa riwaayadda amal waxaad dhegeysataan laba maalin maalinta jimcaha oo ay cusub tahay iyo maalinta isniinta oo ay ku celis tahay haddii maalintaas ay idin dhaafto jimcaha ah oo ay cusub tahay waxaad dhegeysan kartaan maalinta isniinta ah waanu ku celino si dhegeystayaashii ay dhaaftay ay mar kale u dhageystaan waa tahay cabdixamiid maxaa kaloo noo haysaa maanta waxaan kaloo noo hayaa dhegeyste asagana soo wacay uu asagana ku xirnaa barnaamijka teknolojiyada wuxuu noo sheegay in uu yahay dhegeyste qabo baahyaha gaarka ah wuxuuna rabaa aada wuxuu u daneeyaa technologiga iyo combyuuterada iyo aaladaha casriga ah marka dhegeystahaas wuxuu rabaa in aan usoo deyno ama aan u kordhino waqtiga iyo waxyaabaha ka faa-iideystaan dadka baahyaha gaarka qabo aada buu umahadsan yahay waxaan rabaa in aan u sheega dhegeystahaas in aan ka fikiri doono sida aan ugu soo gudbinayno macluumaad ayaga quseeyo dadka baahyaha gaarka ah quseeyo waayahay markana aanu dhegeystahaas codkiisa dhegeysano
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu radio ergo aad ayaan islaamay waxaan ahay qof aragla oo baahyaha gaar ka mid ah waxaan aad u daneeyaa barnaamijka barashada combyuuterka waxaan ahay qof daneeya combyuuterka haddana maxay heeto aad rabo inuu ugu takhasuso marka waxaan doonayaa inaad doonina ugu sheekeysaan maalinta haddoo kale waan dhegeystaa wariyaasha daadiyo cabdiraxmaan iyo cabdixamiid aadaan isaamaya radio ergebiyaantiin marka arrinta combyuterka inaan ka hadashaana aad ayaa u danina dadka araggala barashada combyuterka inaad noo baartaan si dadka araggala ay u dhegeystaan gebigood aan ka helno barashada combyuterka mahadsanidin
dhegeystayaal haddii aada qabtaan faallo ku aadan warbixinada iyo barnaamijyada ay deyso radio ergo waxaad noogu reebi kartaan fariintiina nambarka gaaban ee labo eber hal labo inaguna inta aan oo wadno ayaanu ka dayn doonaa idaacadda dhegeystayaashii ina soo wacay ee araahdooda iyo xaaladaha deegaanadooda inooga soo waramay aada bay u mahadsan yihiin cabdixamiid sidoo kale waa mahadsan tahay sida qurxoon ee aada noogu soo gudbisay codadka dhegeystayaashu ay noo soo direen guud ahaana dhegeyste xubintii hadalaynta dhegeystaha waa inaga intaa tan iyo maalinta xigta nabadgelyo
wax nooga sheeg adeegyada caafimaad ee ka jira deegaankaaga magaceed xarunta caafimaad ee ku taalla meesha aad joogto ma adeeg bilaash ah bay bixisaa mise waa lacag maxaa kaloo deegaankaaga ka jira oo aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto fadlan jawaabtaad noogu soo dir lambarka laba eber hal labo adigoo noo soo sheegaya magacaaga iyo meesha aad joogto
waxaan soo gaarnay gabagabada idaacadda iyada maanta haatanna dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka tacab waxaa inoo soo diyaariyey maxamed xasan
kulanti wacan dhegaystiyaal barnaamijkeenna tacab ee maanta waxaan ku soo qaadanaynaa xilligan guga oo roobabkiina ay daaheen ayaa beeralayda dhulka waraabka ku sugani waxa ay sheegayaan in sidoo kale biyihii webiga oo mararka qaar ay sii adeegsan jireen inta aan roobabku di'in isna sannadkan uu dib u dhacay cabdixakiin cumar yuusuf waa nin beeraley ah wuxuuna ku nool yahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan khadka telefoonka ayuuna iga warramay waxaanan wax ka weydiiyey bal daahitaanka roobabka iyo sidoo kale biyahan webigu saamaynta ay ku yeelanayaan xilligii beerashada waa la gaaray laakiin weli wax rooba oo bilowday oo tacab lagu gala ma jiro marka waxaa dib nooga dhacsan xilliyadii roobabkii imaan jireen dib u dhacay sidaas darteed waxay sababtay inuu tacabkiina dib u dhaco adiga maxaa kuu qorshaysnaa inaad beerato xilligan guga xilligan la joogo hadda waxay i qorshaysan inaan beerto geley beertii ma diyaarisay oo abuurkii ma ku riday mise weli
beerta waa la diyaariyey abuurkana waa lagu riday wixii daawo u baahneed oo oo xilliga abuurka la sii jiray oo fertilizer ahna waa la siiyey waxaa la sugayaa inuu roob ku do-o haddii oo roobka dib usoo dha usii dhacana waxaa la qorsheynayaa in la waraabiyo hadda webigu waa sidee biyo ma keenay weli mise isna waa waa qalalan yahay webiga sida caadiga gobolka hiiraan biyaha waxaa isbedelay salinitagooda ama dhadhankooda isbedelay oo waxay noqdeen dhanaan levelkoodana hoos oo u dhacay marka sidaas darteed laakiin beerihii waa lagu waraabi kari waaye welina waa sidii oo isbedel ma sameynin sida caadiga ah waxaa lagu yaqaanay shan iyo labaatanka marso ilaa iyo tobanka abril waa imaan jira biyaha webiga ayagoo ah noocii loogu talagalay in beeraha lagu waraabiyo laakiin hadda waxaa maraynaa ilaa iyo saddex iyo labaatanka abrilaan maraynaa welina ma hayno biyihii calowga ahaa oo sida caadiga ahaa beeraha loogu talagalay in lagu waraabiyo oo xareedda ahaa webiga keeni jiray xilligan haddii markaa roobkiina saas u daahay webigiina uusan weli biyo keenin abuurka dhulka ku jira hadduu kusii daaho abuurka dhulka abuurka dhulka ku jira sida caadiga ah ma dhinto ilaa iyo maxay ahayd iisheeg biyo hadduu helo biyo hadduu helo oo biyaha isku yaraadaan unbuu dhinto laakiin haddii uusan biyo wax biyo aysan taaban intii uu ka helayo biyo oo abuurkaas dhalasho uu ku sameeyo abuurkaas dhulka iskaga jiraya marka anaga waxaan rajaynaynaa inuu roob yimaado oo roobkaas uu noo soo dhaliyo dalagaas ay tahay rajada ugu weyn oo leyna arrintan dib u dhacaahi marka sideebay saameyn idinku yeelanaysaa xilliga aad wax goosan jirteen oo kale iyo xilliga aad suuqgeynta ay samayn jirteen wallaahi dib u dhacan waxay saameynaysaa dalaga xilligii oo la beeri jiray dib u dhacaya sidaas darteed wuxuu la kulmayaa xilli aan ku habooneyn bixitaankiisa ayuu la kulmayaa xilli aan ku habooneyn goosashadiisana wuu la kulmayaa sidaas filimada wuxuu la kulmayaa xilli aan ku habooneyn suuq ahaan xilliga uu soo suuq galayo xilli aan ku habooneyn wuu la kulmayaa harfasiga ama goysmada xilliga lasoo goynayo waxaa laga yaabaa gadaal xilliyada soo socdo deyrta oo kale markay bilaabanayso inuu roobab la kulmaa laga yaabaa maadaama gugan dib u dhacay deyrtana hadday soo dhahorsato waxaa dhici karta dalagii weli deerta ku yaalo inuu roobka ku do-o marka caqabado badan ay u keeni kartaa waxaa fiicneed haddii webiga uu soo hormari jira haddii webiga soo horumari lahaa dadka beeraha way iska waraabsan lahaayeen kabacdina roobkay sii kaalmaysan lahaayeen marka haddii webigiyo dib u dhacay roobkiyo dib u dhacay waxay sababaysaa si toosa inuu dalagii dib ugu dhaco dalagii markuu dib u dhacana si toosa waxay u sababaysaa in uu xilligii loogu talagalay dalagii in la beero iyo xilligii loogu talagalay inuu hawsha si fiican u socoto oo dalagii bacriman fiican carradii leedahay oo wixiisa dhan isku toosan yihiin oo dhan dib ugu dhaco isla mar ahaantaasna xilligii goosashada xilli ka dadban uu soo go-o dalagii xilligii suuqa xilli ka duwanna uu soo soo maxay aheeday soo go-o marka caqabada ugu weyn waxay ka imaanaysaa webigii iyo roobkii uu dib iskula dhacay ama su-aal kale haddaan ku weydiiyo arrintana kole hore ma idiin soo marta sida caadiga ah waxaa lagu yaqaana webiga gobolka hiiraan inuu soo gaaro marka webiga highlandska ethoobia oo ka yimaado dhulka sare ethoobia oo ka imaanayo waa dhexda ugu horeysa uu soo gaarayo gobolka hiiraan waayo sidaas darteed xilligan ka hor gobolka hiiraan waxaa soo gaari jiray biyo xareeda oo kalarkooda fiican yahay oo ku haboon in beeraha lagu waraabiyo marka hadduu roobka dib u dhaco ma dhici jirin inuu webiga dib u dhaco laakiin marka ugu horeyso hadda aan arkayo waayo roobkii iyo webigii hal mar isla dib iskula wada dhacayn waa gartay cabdixakiim beertaadu inteebay la eg tahay beerahi beeraha ilaa iyo laba beer waaye laakiin hadda midda aan hawsha ka wado ilaa iyo saddex hectar waayo kaasi wuxuu ahaa cabdixakiin cumar yuusuf oo ah nin beeraley ah oo ku sugan magaalada beledweyne haddaba intaas kadib abuurkan dhulka lagu rido ee wakhti badan ku jira muxuu saamayna oo yeelan karaa su-aashaas waxaan weydiiyey doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waayo dhulka markuu jiilaal dheer soo maro oo xilli roob la-aan oo dheer uu soo maro dhulka kulayl ayaa ka buuxa ciiddiina ma diyaarsana kulaylkaa faraha badan abuurka markaad ku rido abuurka walba wuxuu leeyahay biyo qiyaasa oo ku jira qaybta dhexe ee nolosha abuurka ay ka bilaabanayso kulaylkaa faraha badan markay ku rido biyihii yaraabaa ka baxaya biyihii markay ka baxaan abuurkii xitaa isagoo meesha kugu jiro wax shimbir ama cayaan kaloo kaa qaatay aanay jirin isagiibaa dhimanaya markuu meesha ku dhinto ilaa wixii yara oo biyaha ku jiray ee gargaarka ka heli lahaa dhulka hadduu yara cadar uu yahay yara qoyan yahay dhulka gargaar buu ka heli lahaa marka inuu soo biqlo dhulkiyo kulul oon biyo lahayn oo cadceedu aada usii kulushahay oo roobkii uu ka raago markay taa ku dhacdo intii yarayd ee martaa ku jirtay abuurka biyihii yaraa gudaha ugu jiray markay ka baxaan martaa way dhimanaysaa waxay kugu qasbaysaa marka xilliga dambe roobka uu bilowdo inaad ku rito si ugu wanaagsan marka waxa ugu wanaagsan usii daa cirka ha ku yara dhaco dhulka sii diyaarisi dhulka markaad sii diyaariso cirka in yar ha ku dhaco markuu roobka saa u yara taabto dhulka uu yara qaboobo marka abuurkaaga ku rido ma ku ridatay markaa ama caws ha ahaado ama raashinkii la cunaya ha ahaado waxay noqonaysaa marka roobka dambe ku dhacay inuu si wanaagsan kuugu soo kiciyo marka cawskan oo kale hadda aan ka hadlaynay oo xoolahaan ugu talagalnay wuxuu faa'iideynayaa isaga iyo waxaa la isku dhex beeri karaa galeydii ama haruurkii iyo arabakidii galeydii iyo masagadii oo kale labadaba midkaan idhaahno waa lagu dhex beeri karaa see loogu beeri marka dhulka aada ku beerayso raashinkaaga ayaad hareeraha ka marinaysa ama geesahaad ka marin geesaha markaad ka mariso cayayaankii cuni lahaa oo u iman lahaa ama gallayda ama arabakida ama haruurka iyo masagada midkaa doontaba adugu ugu yar kaa cayaanka u iman lahaa cawskana kaa qabanaya ukuntii halkaasuu ku dhalay cayaankii dixriga halkaasuu kasoo bixi gallaydaadii iyo masagadaadii way ku nabad galeen haruurka arabakida iyagoo nadiifaad helaysaa dhuuxan maaragtay geedka jirridiisa oo nadiifana waad helaysaa waa iyada qudheeda marka miraha laga gurto la cunayo inta la guraa xoolaha la siiya laakiin u fiirso xoolaha waxa aada siinayso haddii marka horeba cayaan ku degay oo tiro badan ay cuneen dhuuxaasi waa eber ama dabayshu markay dhacdo way jebinaysaa marka taa ayay ka badbaadinaysaa cawskaa marka intaasoo faa-iidaba uu leeyahy xitaa haddaadan ahayn beerl xoololey rasmiya ood beeraley caadiya tahay laakiin in xoogaa xoola aada leedahay ama wax yaroo ariya ha ahaado ama laba saddex neef ilaa toddoba neef oo lo-a ha ahaato geela iska badaabay isaga laguma dhaqi karo dhulka beeraha xoolaha iyaga cawskaas wuxuu ku noqonayaa wixii aad ka guratay beertaadii aada siiso cawskiina waad u guraysaa waad siin marka dhulkii isaga ayaa wuxuu noqonayaa mid ay kasoo baxaan raashinkii dadku ay cuni lahaayeen iyo calafkii xoolahaba labadaa faa-iidaba uu leey cawska haddaan ka hadlaynay marka la sameeyo kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijkeennii tacab ee arrimaha beeraha anigoo maxamed xasan ayaa idiin soo jeedinayey waxaana idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erkawa erkadaadi erkawa